جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon u warka subaxnimo madaxweynihii hore ee maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa ku geeriyooday magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya askarta silibiyiinta kenya ayaa isaga baxay mid ka mida deegaanada ay duulaanka kaga sugnaayeen ee wilaayada jubbada hoose wejiga labaad ee xamlada irshaada luubma ayaa ka socota wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyadoona waxyaabo mamnuucaada lagu gubay fagaaro ku yaala degmada kamsuuma jabhadda amxaarada ee faano ayaa sheegtay in sargaal iyo askar ka tirsanaa xukuumadda adisababa ay ku dileen weerar ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya ardayda macadka ibnu teymiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan in ka badan toban ruux ayaa ku dhimata duqayn diyaaradaha sahyuuniyadda yahuudda ay ka geysteen magaalada dimashik ee caasimadda dalka suuriya جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan madaxweynihii hore ee maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa ku geeriyooday magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya waxaa magaalada hargeysa habeenkii xalay ku dhintay murtad axmed maxamed siilaanyo oo ahaa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan oo ka mid a maamulada ay gaalada ka dhisatay dalka soomaaliya murtadka dhintay ayaa noqday madaxweynihii maamul goboleedka shahaadaladirka ee somalilan intii u dhexaysay sannadihii laba kun iyo tobankii ilaa laba kun toban iyo toddobadii waxaana uu murtad siinaanyo intii uu hayay xilkaasi uu si aada ula dagaalamay diinta islaamka isagoona dhibaateeyey dad badan oo muslimiin oo ku dhaqan dhulka uu ka arrimiya maamulka somalilan askarta silibiyiinta kenya ayaa isaga baxay mid ka mida deegaanada ay duulaanka kaga sugnaayeen ee wilaayada jubbada hoose nuur cali warsame abushayba ayaa warbixintan inoo haya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda kaafiradda kenya ayaa isaga insaxaabay saldhiggii ay kaga sugnaayeen deegaanka buurgaabo oo ka tirsan gobolka jubbada hoose bayaan ka soo baxay taliska ciidanka salibiinta artemis ayaa lagu sheegay in ciidanka kenya ay faarujeen saldhiggii ay kaga sugnaayeen halkaasi taasoo qayb ka ah wejigii saddexaad ee kufaarta afrikaanta ay isaga baxayaan gobollada ay kaga sugan yihiin waddanka buurgaabo ayaa magaalada kismaayo kaga beegan dhanka galbeed waana deegaan xeebeed ciidanka kenya ayaana duulaan salibi ah ku qabsaday dabayaaqadii sanadkii labada kun labaiyo tobankii tan iyo xilligaas waxay dadkii deegaanka intii ay joogeen ku hayeen dhibaatooyina kala duwan waxayna sabab u ahaayeen dibudhacyo dhan weliba ah oo uu deegaanku la kulmay sannadihii xiriirka ahaa ee lasoo dhaafay bishii hore ee sannadkan labada kun afar iyo labaatanka ayay ahayd markii askar ka tirsan kuwa kufaarta kenya isaga baxeen jasiiradda kudhaa oo ka mid ah isla gobolkan haddii horey loo maqli jiray in ciidamada kufaarta afrikaanta aysan waddanka ku filleen islamarkaana mar walba lagu soo kordhin jiray ciidamo hor leh xilligan waxaa la marayaa dhimistii ciidamadaasi ayagoo aysan cadowgu gaarin qayb ka mid ah hadafkoodii haba yaraatee mahadsanid abushayba wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ayaa ka socota wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyadoona waxyaabo mamnuucaada lagu gubay fagaaro ku yaala degmada kamsuuma bashiir muxiidiin abuayman ayaa warbixintan inoo haya ciidanka xisbada alamru bilmacruuf wanahyi canilmunkar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo zuulinaya xumaanta wanaagana faraya dadka ayaa maalmihii lasoo dhaafay shaqada tanfiidka xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxa ay ka fuliyeen degmooyinka afmadow jamaame iyo kamsuuma halkaas oo gacanta ku soo dhigeen waxyaabihii mamnuucaadka ahaa iyo maandooriyaha qeybiisa kala duwan ciidankan ayaa si gaara u beegsanayay dhallinyarada xiran saraawiisha isbaalka ama kuwa ku dheggan dadka timahooda u jaran yahay foodda ama jeegada garxiirka iyo shakhsiyaadka isticmaala waxyaabaha mahanka dooriya iyo inta badan dumarka xiran dharka khafiifka ama ambareelaha shalay oo jimco ahayd fagaaraha isgooska shareecada ee degmada kamsuuma waxaa isugu yimid boqolaal dadweyne oo isaga kala yimid xaafadaha degmada kamsuuma iyo deegaanada hoostaga halkaas oo lagu gubayey agabyo kala duwan sida waxyaabihii mamnuucaadka ahaa ee kol hore lagu wacyigeliyey bulshada iyo muqaadaraad tiro badan qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmada kamsuuma ayaa gubitaanka kadib si gaara ula hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus kuwaasoo si adaa u soo dhoweeyey howlaha tanfiidka ee ka dhaca degmadooda magacay waa abukiraam cabdiqaadir maxamed degmada kamsuume mayka dhihi degmada kamsuume maanta wax xumaan iyo sidii surwaalada dharka nabnabka iyo taleefamada waaweynaa oo gacmaha lagu isticmaalo in hortayna la kagubi oo bannaanka lashaani aragoyne walaalaha mujaahidiinta oo loo xirsaaray xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad wallaahi meen aragaani maasha allah si fiican walaalihii shaqadan qabadeena meenku ducaa ina ilaahi subxaanahu wa tacaala cizii sharaf siiya oo barakeeye annaga haddaan nahay maanta odayaashii dhaqanka ee degmada kamasuuma halkan maanta waxaan ku arki haynaa waxyaalo badan oo ilaahay subxaana wa tacaala raalli uusan ka ahaynin waxaa ka mid ah dhalooyinka la fiirsado waxaa ka mid ah mobeellada iskriinka la salaaxa waxaa ka mid ah mobeellada oo kaamirada kaamirada leh ee waxaa ku xiga wax ilaahay raalli uusan ka ahayn waxaa ka mid ah sida ambareelaha waxa loo yaqaan ambare- ambareelaha waxyaalaha dhacay oo kala duwan oo in badan haddii ay yihiin ee, maraq digaag hadduu yahay wax walba oo dhacay oo ekasbayar eh horteenna ay- waxaa markhaati ka nahay maanta odayaasha luqumada degmada kamasuuma haddaan nahay tubaakada ha dhihin sigaarka ha dhihin karaamadoolka ha dhihin wax walba maanta horteena ayaa lagu gubay ilaahayna markhaati uu ka yahay annagana maadaama aan nahay nabaddoonnadii luqumada degmada kamasuuma annagana waxaan caddaynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay gacmihii mujaahidiinta inuu ilaahay ku asiibay reer kamasuuma waxaan u sheegayaa inta dhimanna waa dhammaystirin doona insha allahu tacaala hadduu ilaah yidhahda wallaahi niihow waxaa ka dhacay waa arkaysaa alaabihii ilaahay subxana wa tacaala uu xarimay ee xarakad shawar mujaahidiin amarka soo baxeen baa lagu ful mamnuucaadkii alaabihii la mamnuuco xarakad shawar mujaahidiin ay mamnuucday ee walayada gobolka ay soo qaaday waaliyii gobolka abu yunis sheekh axmed uu ugu horreeyo qadiyaddii rasaalada uuna soo gaarsiiyey wax ka mida la gubay irshaaduluma ilaa sabiili rashaad waxaana ka mid ah dharka la mamnuucay mobeelada raashinka dhacay daawada dhacday iyo waxyaabihii la mid ah Ee, degmo ahaan iyo kan gobol ahaan waa soo dhoweynayna waan uga faraxsannahay xumaanta in la suuliyo oo macruufka la isfaro munkarka la reebo waana soo dhoweynay horey sidan oo kale howlaha tanfiidka xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uga samaysay degmooyinka jamaame iyo xagar halkaas oo si aad ay uga howlgelayeen raggii tanfiidka ee loo xilsaaray howshan mahadsanid bashiir jabhadda amxaarada ee faano ayaa sheegtay in sargaal iyo askar ka tirsanaa xukuumadda addis ababa ay ku dileen weerar ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya dalka Itoobiya waxay sheegayaan in maleeshiyaadka maxaaradda ee Faano ay weerar culus u qaadeen askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Itoobiya kuwaas oo ku sugnaa waqooyiga dalkaas maleeshiyaadka fallaagada ah ee Faano ayaa weerarkan ku ekeeyay saldhig ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin magaalo ka tirsan mandiqada Goojam ee dalka Itoobiya waxaana halkaasi ka dhacay weerar dhaliyay khasaare lixaad leh waxay jabhadda Faano sheegatay in weerarkan ay ku dishay in ka badan 15 askari oo ay ku jiraan laba sargaal ah kuwaas oo qayb ka ah ciidamada federaaliga Itoobiya. Saldhigga ay jabhaddan weerartay ayaa ku yaala waddo istiraatiiji ah oo muhiim u ah xabashida, taas oo tagta biyo xireenka weyn ee Abaye, oo in muddo ah dhismihiisa ay ku mashquulsanaayeen nasaarada Itoobiya, taas oo ay ku lumiyeen lacago malaayiin doolar ah. Itoobiya waxaa weli ka socda dagaallo ay ku nafwaayeen kumanaan ruux kuwa kalena ay ku barakaceen, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada xabashida Itoobiya iyo jabhadaha mucaaradka ah ee ka dhisan gudaha dalkaas. waxayna Itoobiya sii wataa xasuuqa aan kala sooca lahayn ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ugu geysanaysa shacabka maxaarada ahaa xilli dhigbax xoogan uu ku socdo ciidamada militariga Itoobiya.
mahadsanid marwaan ardayda macadka ibnu taymiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan waa kan cabdiqani maxamed oo warbixintan inoo haya ardayda macahadka ibnu taymiya oo ah macahad ay wax ku bartaan arday isugu jira wiilal iyo gabdho faraciisa degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah kadib munaasabad ka dhacday xarunta macahadka ardayda ayaa dhammaystay waxbarashada fatrada labaad ee machadka iyagoona galay fatrada saddexaad ee waxbarashada machadka waa kuwan ardayda oo soo bandhigaya culuumtii kala duwaneed ee ay soo qaateen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فنرحب اليوم للوفود الحاضرة والمشاركين معنا في هذه الحفلة المباركة لاختتام الفترة الثانية لمعهد ابن تيمية لمحافظة عال علي ونحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن بحمد الله تعالى على ما من علينا في هذا المعهد المبارك الذي استفدنا منه دررا أبدأ سورة النبأ سورة النبأ وسورة مكية وحي كسو دكتي مقالة مكة وحي ككوان تايا الأربعون آية بسم الله مقع الله يكب الله الرحمن اللي نحريست عام نحريسنا يا الرحيم اللي نحريست قارها مؤمنين نحريسنا عم شيقي با يتساءلون السويدينيان عن النبأ ورك حق سيسويدينيان العظيم أي ويني الذي وركس هم أيق مختلفون اسكو خلافين فيه وركس دحديس هل نعبد الله خوفا وطمعا نعم نعبده كذلك ما الدليل على ذلك والدليل قوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا بعد شهر انشقاق بطني وقيل بعد أربع مثلي وبعد ست مع عشر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده لله بعبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب يا سيدي عما ذبي وعقيدتي رزقا داما للهداية أسأل اسمع كلام محقق في قولي لا ينتني عنه ولا يتبادل naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan naqiib cabdiraxmaan cumar bakool oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa la dardaarmay ardayda machadka ah iyo waalidiintooda waxaad barateen ardayay waa yaryartiin ha dayicino horena uga sii faa'iidaysto dadka loo baahan yahay ee dadka inay jahliga ka bixiyaan la rabo ee dadka inay wax baraan la rabo ee dadka inay tawxiidka ka dhisaan la rabo idinka waayo insha allahu tacaalaa hawshii aad leheedeen iyo waxbarashadiinnana ha ka gaabinino dadaalo waa dadaasheen ayadana waxaan halkan uga mahad celinahaa waalidiintii iyo ardaydaas dhashay ee macadka ibnu taymiya ilmaha u soo diraysay ee wakhtiga ku xisaabtamaysay ee ilmahooda inay wax baraan aad juhdi iyo wakhti ugu bixinay ayagana waxaan leenahay waa dadaasheen ilaahay ajira idinka siiyo dadaalkiinnina sii wada machadka ibnu taymiya faraciisa degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa ka kooban afar fatro oo waxbarasho ah waana mid ka mid ah macaahidda bixiya waxbarasho tayo leh oo ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan mahadsanid cabdi qani ugu dambayntiina in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay duqeyn diyaaradaha sahyuuniyadda yuhuudda ay ka geysteen magaalada dimashik ee caasimadda dalka suuriya ilyaas cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya waxay faahfaahinno dheeraad ah ka soo baxayaan weerar dhanka cirka ah oo maamulka yuhuudda uu saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyey deegaano dhowr ah oo hoostaga magaalada caasimadda u ah waddanka suuriya ee dimashik ugu yaraan ilaa shan iyo toban ruux ayaa ku dhimatay halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay kayaanka sahaanada askartiisu ay duqeymo xooggan ku garaaceen xaafadda almasad iyo deegaanka qudsiya ee hoostaga magaalada dimashik warbaahinta maxalliga ah ee suuriya ayaa ku warantay in tiradan hadda lasoo bandhigay ay tahay mid hordhac ah macquulna ay tahay in tiradu ay gadaal iska beddesho wakaaladda wararka u faafisa suuriya ee saana ayaa dhankeeda iyaduna waxa ay sheegtay in yuhuuddu ay beegsadeen laba dhismo oo ku yaala aagga almasad iyo alqudsiya ee ka tirsan dimashik waxaana halkaas laga maqlay ayay wakaaladdu leedahay qaraxyo xooggan idaacadda ku hadasha afka ciidanka yuhuudda waxay dhankeeda iyaduna shaacisay in goobaha ay beegsadeen dhammaantood ay ahaayeen bartilmaameedyo gaar ah iyagoo aanan bixin wax faahfaahin dheeri ah sida xaddiga khasaare ee ay halkaasi ka geysteen aad buu u mahadsan yahay ilyaas warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته